Wasiirka wasaaradda diinta oo qaafta somalilan ayaa xarigga ka jaray masjidka shaadili ee magaalada saylac masjidkan ayaa lagu sameeyey dib u dayactir ballaaran kaasoo iska kaashadeen wasaaradda diinta ee ooqaafta somalilan iyo shacabka magaalada saylac wasiirka wasaaradda diinta ooqaafta somalilan sheekh cabdulaahi daahir jaamac oo xarigga ka jaray dhismaha masjidka ayaa ka warramaya marxaladaha uu soo maray dhismihiisa marka runtii waxaan filaynaa masaajidkan inuu ka mid ahaa masaajidadii ay cilmiga ku faafin jireen sida aynu arki doonno masaajidka qaybtiisii taariikhiga ahayd ee qadiimka ahayd sideedii baa lagu baaqi yeelay sidaasaanu ahaan doonaa haddii ilaaha yidhaahdo waxba lagama bedeli doono sidaasaa loo ilaalin doonaa waa taariikh ummadda reer somalilan maaragta iyo ummadda muslimiinta ah ay dhammaantoodba ay leeyihiin qaybtanna markaa hadda waxaa runtii dhisay oo dib maaragtaa u casriyeeyey mid ka mid ah caruurtii ka soo jeeday maaragtaa dee culimmadaa hore ee waaweyneed ee ajillada ahaa oo saalax maxamed saalax ayaa la yidhaahdaa waa reer yeman markaa si ay taariikhdii maaragtaa ay u baaqi yeelaan ayay masaajidkan u dhiseen laakiin xukuumadda somalilan meelaha taariikhiga ah sideeda ayay u ilaalinaysaa wasiirkii maaragtaa dalxiiskuna waa kan ila socda iyo ganacsiga markaa run ahaantii magaaladan insha allahu tacaala waxaan doonaynaa doorkeedii ay hore u lahaa jirtay inay dib ula soo noqoto shalayna waxa aanu rasmi ahaan u soo dhagax dhignay si dib loogu dhiso masaajidkii weynaa ee qiblatayn saxaabadii rasuulku calayhi salaatu wasalaam markay halkan ka soo degeen hijratul uula alxabasha halkii ugu horraysay maaragta ay dee ku tukadeen ama ay aasaaseen masaajidkaasina isaguna dee waa masaajid runtii qadiim ah laba qibladood buu leeyahay isagana waa dhowaan ayaa dhismihiisa la bilaabi doonaa haddii ilaa yidhaahdo ilaa shalay shaqo badan baan ku jirnay madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan runtii isbeddelada xukuumadda cusub ee wadajiriya waxqabad ayay ka mid tahay goobaha taariikhiga ah ee weliba goobaha cibaadada in dib maaragta loo dayactiro dib loo hagaajiyo madaxweynuhu isaga ayaa magacaabay guddi rasmiya u magacaabay masaajidka khiblatayn oo hadda mas-uuliyiinta doctor beyle wasiirka ganacsiga wasiirka ciyaaraha iyo injineer maxamed guddigaas ayaa runtii loo soo magacaabay marka waxaan ku gebagabaynayaa magaaladan dhammaan meelaha taariikhiga ah gaar ahaan masaajidada insha allahu tacaala dib baa loo wada dayactiri doonaa waxaana la waafajin doonaa standariska iyo macaayiirta ay leeyihiin goobaha taariikhiga ah iyadoon waxba laga bedeli doonin dhismayaashii hore ee markaa waxa weeyaan sidooda ay baaqi ku noqon doonaan aad iyo aad baa mahadsantihiin masaajidkuna waa inoo furaya allah inoo barakeeyo allah inoo wanaajiyo ruxsinka dhisayna ilaahay subxaana wa tacaala khayr iyo xasanaad allah ka siiyo guri wuxuu dhisay ka mida guryaha ilaahay ee gurigiisa jannada allah u dhiso sidaasaanu ilaahay uga baryaynaa waanu mahad celinaynaa dhammaantoodba reer zaylacna waxaanu idiin rajaynaynaa guul iyo gobonnimo iyo barwaaqo iyo waxqabad si kastaba masjidkan ayaa ka mid ahaa masaajidda ugu faca weyn degmada qadiimiga ah ee seelac waxa uuna qayb ka qaadan doonaa horumarinta barashada cilmiga diiniga